diyaarad rakaaba oo ay lahayd dowladda indiya ayaa khamiistiina dhaaftay ku burburtay gudaha dalkaasi daqiiqdo kadib markii ay ka kacday garoon caalami ah oo ku yaala magaalada axmedabad ee waddanka indiya diyaaraddan ayaana ku sii jeeday dalka ingiriiska gaar ahaan magaalada caasimadda ee london waxaana saarnaa laba boqol afartan iyo laba qof sida laga soo xigtay dadka khubrada ku ah majaalka duulista daqiiqo kadib markii ay diyaaradda ka haday garoonku waxay wajahday culays weyn oo ku aadan sii wadida duulimaadka si kastaba haatee warbaahinno caalami ah ayaa la xiriiray khubarada duulista ah iyo duuliyaasha fadhigoodu yahay waddanka indiya kuwaasi oo si joogta a u raaca diyaaradaha ay isku nooca yihiin diyaaraddan burburtay si ay u ogaadaan waa warbaahinta ee waxa sababay in diyaaraddu ay ku dul dhacdo dhismayaal la degan yahay oo ku yaala bartamaha magaalada axmedabaad wax yar uun kadib markii ay duushay khubradani ayaa hoosta ka xariiqay inay jiraan afar qodob oo kaa caawin kara sharaxaadda ah iyo caddaynta sababta keentay in diyaaraddaasi burburto qodobka koowaad waxay ku sheegeen diyaaradda oan kor noqonin qadarkii loogu talagalay inay hawada gasho diyaaraddan burburtay oo nooceedu ahaa toddoba boqol siddeetan toddoba menis eid dreamliner ayaa waxaa duuliye ka ahaa kabtan lagu magacaabi jiray soomit sabharwal iyo kaalihiisii oo isna la odhan jiray kilaayef koondar labaduba waxaa la sheegay inay ahaayeen duuliyayaal khibrad sare leh oo in ka badan sagaal kun oo saacadood ku jiri kara duulimaadka wasiirka arrimaha gudaha indiya ayaa sheegay in diyaaradda oo u muuqatay mid ku dhibtoonaysay inay kor u kacdo qadarkii loogu talagalay inay hawada gasho ay haddana siddeed boqol tan oo shidaal ah xilligii ay ka duulaysay garoonka diyaaradaha ee magaalada axmaabaad maamulka duulista ee indiya ayaa dhankooda sheegay in laga soo wacay qolka laga hago diyaaradaha isla markii ay diyaaraddu duushay balse aysan jirin wax jawaab ah oo ka soo baxay diyaaradda iyadoo aan la ogeyn waxa ku kalifay baaqaasi balse qofka keliya ee ka badbaaday diyaaraddii burburtay ayaa warbaahinta indiya u sheegay inuu maqlay jug aad u weyn xilli ay diyaaraddu ku dhibtoonaysay inay hawada gasho arrinka labaad ee khubarada qaar ay ku qiyaaseen in diyaaraddu u burburtay ayaa suurtagalnimada cilad aad naadir u ah oo ku jirtay labada motor ee diyaaradda iyagoo dhanka kale hoosta ka xariiqay inaan si buuxda loo ogaa karin sababta keentay burburka diyaaraddaasi balse maalmaha soo socda ayaa la filayaa in baaritaanno adag lagu sameeyo sanduuqa madow ee diyaaradda kaasoo diiwaan geliyey xogta duulimaadka ah iyo baaritaan ku aadan burburka diyaaradda warbaahinta ayaa soo xigatay mid ka mid a duuliyayaasha khibradda sare u leh duulista diyaaradda kaasoo sheegay in arrintani ay sababi karto in labada matoor ee diyaaradda ay cilad soo wajahdo taasoo keeni karta inuu xirmo kanaalka matoorada siya shidaalka matoorada diyaaradaha ayaana ku shaqeeya nidaam ilaaliya dheelitirka qulqulka shidaalka waxaana haddii uu nidaamkani xirmo ama dhibaato ku timaado ay sababi karta in shidaalku uusan si habboon ugu shumin matoorada taasoo keeni karta in matooradu istaagaan si kastaba ha haatee duuliyo hore ayaa dhankiisa sheegay inaan lahaynin wax caddayn ah oo tilmaamaysa in labada matoor ay cilad la kulmeen marka la eego muuqaalada laga helay diyaaradda waxaa jira suurtagal saddexaad oo ay sheegeen khubarada ka soo jeeda dalka indiya oo ku saabsan sababta keentay shilka diyaaraddan taasoo ah in diyaaraddu ay ku dhacday koox shimbiro ah khubaradani waxay sheegeen in iskudhaca diyaaradaha iyo shimbiruhu ay keeni karto cawaaqib halis ah oo weyn maadaama ay matoorada diyaaraduhuna si xasaasi ah ugu tiirsan yihiin hawada nadiifka ah haddii ay dhacdo in koox shimbiraha ay gudaha u galaan matoorada gaar ahaan xilliga ay diyaaraddu duulimaadka ku jirto waxay sheegeen khubaradu inay sababi karto in matooradu ay lumiyaan awoodda shaqada ay hayaan tusaale ahaan shilkii diyaaradeed ee sanadkii hore ka dhacay kuuriyada koonfureed oo sababay dhimashada boqol toddobaatan iyo sagaal qof ayaa la aaminsan yahay in matoorada diyaaraddu ay galeen koox shimbiro ah khubaro iyo duuliyayaal aqoon durugsan u leh garoonka diyaaradaha ee magaalada axmebaad ayaa tilmaamay in garoonkaasi uu caan ku yahay khatarta shimbiraha iyagoo xusay inuu yahay mid si weyn loogu yaqaano iskudhacyada shimbiraha iyo diyaaradaha sida ay sheegayaan xogo rasmi ah ee laga diiwaan geliyey gobolka kuujiraad oo uu garoonku ku yaalo waxaana laga diiwaan geliyey afar boqol lixdan iyo laba shil oo ay diyaarado kula kulmeen shimbiro muddo shan sano gudahooda inta badan dhacdooyinkaasi ayaana ka dhacay garoonka axmebaad laftiisa warbixin uu daabacay wargeyska times of indiya bishii sebtembar laba kun saddex iyo labaatankii ayaa si qoto dheer loogu iftiimiyey khatarta shimbiraha ee garoonka diyaaradaha ee axmebaad iyadoo lagu xusay xog rasmi ah oo laga helay hay-adda goroommada diyaaradaha ee dalka indiya warbixintu waxay muujisay in intii u dhexaysay sannadihii laba kun labaiyo labaatankii ilaa laba kun saddex iyo labaatanka ay ka dhaceen garoonka axmedabaad soddon iyo siddeed dhacdo oo la xiriirta shimbiro ku dhacay diyaarado tanna waxay ka dhigan tahay korar gaaraya boqolkiiba soddon iyo shan marka la barbar dhigo tirada dhacdooyinka la diiwaan geliyey laba iyo tobankii bilood ee ka horreeyey muddadaasi suurtagalka afraad ee dhici karta inuu sabab u ahaa shilkani ayaa soo kale khubaradu ku tilmaameen inuu yahay baalaha yaryar ee diyaaradda ah oo aan si fiican loo fidin xilliga ay kacayday ama ay duulayday sida ay khubaradani sheegeen haddii baalashaah aan si buuxda loo fidin waxay taasi dhaawac ku keeni karta awoodda diyaaradda ee kor u kaca taasoo keeni karta inay hoos u dhacdo ama ay si lama filaan ah u burburto magaalada axmedbaad oo halka ay diyaaraddu ku burburtay oo heer kulkeeda uu gaarayo ku dhowaad afartan darajo maalinta uu shilku dhacayay ayaa lagu sheegay in cimilada kulul ay keentay in hawadu noqoto mid khafiif ah taasoo saameyn ku yeelatay awoodda diyaaradda sida uu sheegay mid ka mid a duuliyayaasha khibarada u leh arrimahani si kastaba haatee duuliyo kale ayaa sheegay in muuqaalada ilaa hadda laga helay diyaaradda ay muujinayaan in baalasha diyaaraddu ay ahaayeen kuwo si xaddhaaf ah u qalloocan taasoo adkeynaysa in si hubaala loo xaqiijiyo in baalasha yaryar ee diyaaradda ay ahaayeen kuwo fidsan ama aanay fidsanayn xilliga ay diyaaraddu kacaysay taasoo inta badan loo aanaynayo inay sababtay shilkan galaaftay nolosha ku dhowaad saddexda boqol ee qof